boqoraddii labaad cutubka labaatan iyo koowaad oo manaseeh markuu boqor noqday wuxuu jiray laba iyo toban sannadood oo yerusalemna wuxuu boqor ka ahaa shan iyo konton sannadood oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa xafsiibaah oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ahaa sidii karaahiyadii qaruumihii rabbigu ka erye reer binu israa'iil hortooda waayo wuxuu mar kale dhisay meelihii sarsare ee aabbihiis xisqiyaah baabi'iyey oo bacalna meelo allabari buu u dhisay oo geeda asheeraahna wuu sameeyey siduu yeelay axaab oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo wuxuu caabuday oo u wada adeegay ciidanka samada oo dhan oo wuxuu meelo allabari ka dhex dhisay gurigii rabbiga kaasoo rabbigu ka hadlay oo yidhi magacayga waxaan dhigayaa yerusalem dhexdeeda oo wuxuu ciidanka samada oo dhan meelo allabari uga dhisay labadii barxadood oo gurigii rabbiga oo wiilkiisiina dab buu dhex mariyey faalna wuu ku noqnoqday wuxuuna u tegey falanfallowyo wuuna la macaamilooday kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii oo wuxuu rabbiga hortiisa ku sameeyey shar badan oo uu isaga kaga xanaajiyey oo sanadkii xardhanaa ee geedihii asheeraah ee uu sameeyey ayuu dhex qotamiyey gurigii rabbigu ka hadlay oo daa'uud iyo wiilkiisii sulaymaanba ku yidhi gurigan iyo yerusalem dhexdeeda oo aan ka doortay qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan ayaan magacayga weligiisba ku dayn doonaa oo cagaha reer binu israa'iilna mar dambe ka dhigi maayo kuwa ka wareega dalkii aan awoowayaashood siiyey hadday dhowraan uun wixii aan ku amray oo dhan iyo sharcigii addoonkaygii muuse ku amray oo dhan laakiinse way dhegaysan waayeen oo manaseeh ayaa iyay ku sasabay inay sameeyaan shar ka sii badan kii ay sameeyeen quruumihii rabbigu ku hor baabi'iye reer binu israa'iil markaasaa rabbigu ka dhex hadlay nebiyadii addoommadiisa ahaa oo yidhi manaseeh oo ah boqorka dalka yahuudaah ayaa sameeyey karaahiyadan wuuna sameeyey shar ka sii badan kii reer amoorkii isaga ka horreeyey ay sameeyeen oo dadka yahuudaahna wuxuu ku dambaajiyey sanamyadiisii oo sidaas daraaddeed rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil wuxuu leeyahay bal ogaada balaayo weyn baan ku soo ridi doonaa yerusalem iyo dalka yahuudahba si ku alla kii maqlaaba uu u argagaxo oo yerusalem korkeeda waxaan ku soo fidin doonaa xariggii samaariya iyo xariggii miisaanka lahaa ee gurigii aaxaab oo yerusalem waxaan u tirtiri doonaa siduu nin saxan u tirtiro oo kale isagoo tirtira oo gembiya oo waan xoorayaa kuwa dhaxalkayga ka hadha oo waxaan u gacan gelinayaa cadaawayaashooda oo iyana waxay cadaawayaashooda oo dhan u noqon doonaan dhaac iyo wax la boobo maxaa yeelay wax shar ah ayay hortayda ku samayn jireen oo way iga xanaajin jireen tan iyo maalintii awoowayaashood ay masar ka soo baxeen ilaa maantadan oo weliba manaseeh wuxuu daadiyey dhiig badan oo aan xaq qabin ilaa uu ka buuxiyey yerusalem dhinac ilaa dhinac wuxuu kaloo sameeyey dembigiisii uu dadka yahuudaah dambaajiyey markuu sameeyey wixii rabbiga hortiisa sharka ku ahaa haddaba manaseeh faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo dembigiisii uu dembaabay oo dhammu sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yahuudaah kolkaasaa manaseeh dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa lagu aasay beertii gurigiisa taasoo ahayd beertii cuusaah oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii aamoon oo aamoon markuu boqor noqday wuxuu jiray laba iyo labaatan sannadood oo laba sannadoodna yerusalem buu boqor ka ahaa oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray meshulemed inaxaruus oo reer yodbah ahaa oo isna wuxuu sameeyey wax shar ku ah rabbiga hortiisa sidii aabbihiis manaseeh u yeelay oo kale oo wuxuu ku socday jidkii aabbihiis ku socday oo dhan oo wuxuu u adeegay sanamyadii aabbihiis u adeegay oo dhan wuuna caabuday rabbiga ah ilaahii awoowayaashiisna wuu ka tegey oo kuma uu socon jidkii rabbiga markaasaa aamoon addoommadiisii shirqooleen oo waxay boqorkii ku dhex dileen gurigiisii laakiinse dadkii dalka degganaa ayaa wada laayeen kuwii boqor amoon shirqooleen oo dhan markaasaa dadkii dalku waxay meeshiisii boqor ka dhigeen wiilkiisii yosiyaah haddaba amoon falliimihiisii kale ee uu sameeyey soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yahuudaah oo isagii waxaa lagu aasay qabrigiisii ku dhex yiil beertii cuusaah oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday wiilkiisii yosiyaah